فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen weliba xiliyadan oo kale aad ugu barateen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar qarax ah oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwo kalena lagu dhaawacay oo maanta ka dhacay deegaan ka mid ah gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ayaan idinkaga haynaa insha allah howlgal qorshaysan oo maanta ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si dirqi ah uu kaga badbaaday xoghayaha degmada dayniile ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada insha allah sidoo kale intuu socdo barnaamijka dhuuxa waraysyada waxa aad ku dhegaysan doontaan beesha tunne iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo yeeshay kulan wadatashi ah oo looga araysanayay horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in laisku kaashada wanaagga waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka laga jeediyey munaasabadan ballaaran oo ka dhacday shabeellaha hoose waxaa sidoo kale inta uu socdo barnaamijka dhuuxa waraysyada aad ku maqli doontaan mas-uul ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo ka hadlay bixitaanka ciidamada shisheeyaha soomaaliya jooga oo la hadlahaya in sanadkan xooggiisa ay bilaabanayso iyo sargaal hore uga tirsanaa ciidamada soomaaliya oo u jawaabay faarax qare waxaa sidoo kale aana meesha ka marnayn xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur'aanka ee ku dhaqan iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobadaas ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka dhuuxa waraysyada kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag markana waxaan si toos ah u gudagalaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada iyo qodobadiisa haddii aynu ka hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa weerar qarax ah oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwo kalena lagu dhaawacay ayaa maanta ka dhacay deegaan ka mid ah gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar qarax ah waxa ay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka bariire ee shabeellaha hoose qaraxan ayaa inta la og yahay waxaa ku dhintay hal askari halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar kale sidoo kale degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxa ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la eegteen xoghayaha degmada dayniile ha yeeshee waxa uu kaga badbaaday si dirqi ah balse waxa ay dhaawacyo ka soo gaareen qaar ka mid ah ilaaladiisa نور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa goordhow waxaa idinku soo maqan beesha tunne iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo yeeshay kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in laisku kaashado wanaagga balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur-aanka ee ku dhaqan waxaa caawa inoo soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه الله سبحانه وتعالى وحوره سورة الجاثية هذا كجست um iyo ka soo warrama nimanka ahlu kitaabka ahay oo yahuud iyo nasaaro inay lafcatooban ku haayaan wixii diinta islaamka soo raaca mahana wax kale ay baaba yihiin awri uma jacalnaaka nabiga waa ku yeelna calaa shariicatin shariica dusheedaan ku yeelna shariico iyo tala dhammaystiran ayaan haddaba ku dul yeelnoon ku dhahnay ku socee fatabichaa raac oo saan kuugu sheegna raac walaa tattabic hawaa aladiina laa yaclamuun hana raacin kuwa aan waxba ogeyn hawayaalkooda maxaa yeelay innahum lan yuqnuu canka min allahi shay-an waxba kuu tari maayaan ayaga ayaa isu ah gacal wa ina daalimiina bacduhum awliyaau bacd wallaahu waliyu lmuttaqiin ayagu ayagaa isu gacalah allana muttaqiinta ayuu gacal u yahay marka sidaasuu alla ku yidhi subxaanahu wa tacaala aayaddaas aayaddaas waay marka inaan xilligan bal isku dayno inaan maskaxdeena dhalaalino ee dhuuxnee ku dhaqanno nabiguna wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam qofkii alla khayr la doono diinta islaamka u fahansiiyaa ilan diin dhammaystiran oo dhaba waay alyowma akmaltu lakum diinakum markaasuu alla wuxuu leeyahay humma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa dadku marka inay fahmaan waaye ittabicuu walaa tattabicuu waxaa la yidhaha diintu waxay ka kooban tahay raaca ha raacina u fiirso humma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun waxuu raxmaan raaca waxuu shaydaana raaci intaas waay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii alla lasoo diro kitaabka iyo sunnada qofka hadduu raaco shariicadii allow ku qutumaa allana u weliya hadduu hawayaalka raaco hadduu shariicada islaamka iyo raaco hawayaalka uuna raacin waa muttaqi waaye wallaahu waliyulmuttaqiina waay alla u weliya markaas haddiise uusan waxuu raxmaan raacin ahwaa aladiina laa yaclamuun ayuu raacsanyay alla wuxuu yidhi fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum haddaynan talada aad la timid qaadan ogow inay u naftooda waxay jeceshahay raacayaan naftiisu waxay jeceshahay ruuxi raaca ma ruuxa bawsanaa mase ruuxaga hanuunsan waaye waman adallu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah ina allaha laa yahdi alqowma haalimiin allah subxaanahu watacaala qowmka haalimiinta ma hagaajiyo innahum lan yuqnuu canka min allahi shay-a وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أيغو أيغا إسوليا قالوا إبليس أركيش أذيغا أداد إلهي كبغضو أو وحي راعو كويران راعدو وحي راعن كويران أتكارت إلا وأمر نهي فاتبعها وأمر ولا تتبع هواء الذين نه والنهي marka haddaad sidaasha muttaqiyaad noqota muttaqina alla u weliya alla qofka weliya muxuu haddaba helaa adduun iyo aakharaba allihii wax kastood u baahanta si buuxda kuu sii karaa kuuga calood ku xiranta adduun iyo aakhara wax kastood ka baqayso allihii si buuxda kaaga badbaadi laha ayaad ku xiran tahoo rajadaasaad leedahay inaad uun ilaashaa laga raba xiriirkaas aad ilaashato habeen iyo maalin waxaa shirar dhacayoo digya dam dhacaya waxaa laba in alla lagaa furo ee ibliis lagugu xiro ee la yidhaha waxuu noqday beesha caalamka mid la safan barnaamijkeenu dharaandhiriya beesha caalamka gaalo waayo gaalnimay rabtaa inay kugu dhiibta marka oo ibliis ay kugu xidhaan markaasuu allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala aayadi kale oo ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa marka xornimo waxaa la yidhaha inaad daaquudka ku kufriso alla keliyana aad rumayso faman yakfur bidaaquuti wayu'min billaahi faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa la infisaama lahaa rususha dhanna taasa alla lasoo diray walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibuu taaquut marka waxaan alla ahayn warkiisiyaan wada asaa baraha bulshada laysoo dhigaa xorna waa ahay xormatieda addoon ataa guumaysi aad ku jirtaa waxaan allahayn intaad baada tala ka qaadanayso wallahu subxaana wa tacaala وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده نور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhowaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa ku soo idlaaday kulan wadatashi ah oo dhex maray beesha tunne oo ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed ee wilaayaadka islaamiga ah kulankan waxaa ka horreeyay dowlad diini ah oo muddo saddex maalmood ah soconaysay taas oo loo qabtay odayaasha dhaqanka beesha tunne dowladda kadib waxaa dhacay kulan muhiim ah oo wadatashi ah waxaana qodobada ka soo baxay wadatashigaas munaasabadda ka aqriyey suldaan aadan cusmaan oo ah suldaanka guud ee beesha tunne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا اللي نقد إيداد مسلمين ونسيي نمعوين كيسي فراها بدن وأي كم تحي نعمة الإسلام والإيمان الله أيان أمهد علينا وحن كلون أمهد علينا ولاية قبل كشمالة دا هوسي أو طبعا تابينيسي دوردا إيو كلون كان أيضا وأن أمهد علينا mahadcelintaasi kadib ujeeddo kulan wadatashi taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobanka bisha labiyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo labo waxaa kulan wadatashi ah isugu yimid mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha tunni kulankaasi oo lagu daafuray dowro diini ah oo socotay muddo dhan saddex beri dowlada kadib waxaa furmay wadatashi looga hadlay arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow beeshu waxay qaadatay xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo beeshu waxay caddaynaysaa in ay si buuxda u garab taagan tahay jihaadka ka socda bariga afrika lana shaqaynayso maamulada ka jira wilaayaadka islaamiga ah saddex beeshu waxay si guud u caddaynaysaa inay ka soo horjeedo dhaqdhaqaaq kasta oo lagu burburinayo ku dhaqanka shareecada islaamka afar waxaa la isla qaatay adkaynta nabadgelyada iyo ka hortagga damaciga gaalada ee ah carqaladaynta ammaanka ka jira deegaanada ay beeshu degto shan beeshu waxay ugu baaqaysaa dadka ka dhashay in aysan ka qayb qaadan doorasho gaaleedka laga abaabulayo deegaamadooda lix beeshu waxay beri ka tahay cid kasta oo gaalada la shaqaysa ama jaasuus u noqota toddobo waxaa la isla qaatay in toobo loogu yeero dhammaan dadka uu cadowgu duufsaday ee ka dhashay beesha siddeed waxaa la isla qaatay xoojinta barashada shareecada islaamka sagaal waxaa la isla qaatay in aysan ku kadsoomin dhammaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan beesha tunni dhagaraha uu maleegayo cadowga toban beeshu waxay ballanqaadaysaa nabad ku wadaloolaanshaha beelaha muslimiinta ah ee ay deris wadaagga yihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kadib waxaa fursad la siiyey qaar ka mid ah nabadoonnada beesha tunni waxaana ka mid ahaa nabadoonnada kulankan wadatashiga ah ka hadlay nabadoon aweys macalin kuusow anigoo ah aweys macalin kuusow aan ka imaaday jilib alxamdulilaah towfiiqda ilaaha ii waafajiye saanqaadkan allah iskale kulankan wilaayada saddex bir doore sharci ah ku faa'iidaysanay alxamdulilaah maxaddaa ilaahay isuqurnaatay kolley dad islaam ah oo wada shaqeyn ka dhexayso oo gaalana beri ka ah alxamdulilaah dad oo islaam ah oo diintiisa ka dhimanaya towxiidkay oo haysada yaa ana wilaayadana kor allaha ka dhigo adowga allah naga qabto muslimiinta meelba joogda ilaahay towxiidka inaad ka dhiman allah nikaso dadka lasoo dhoweeyey lasoo dunsada oo diintay ka dhimada allah noo weelo ballantii meeshan ka qaadnay oo ballan oo ilaahay xaggay ku fuli doonto inaa ilaahay qulubadayna ka dhigo taas oo ka bashaaraysana wabilaahi towfiiq sidoo kale waxaa isna fursadda la siiyey oo markiisa hadlay nabadoon cabdulaahi cabduqaadir cumar oo ka mid ah nabadoonnada beesha tunni asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ah magaaga cabdulaahi cabdulqaadir cumar may sheegaya haddii ilaahay idna markii koowaad horta ilaahay kii nii abuur oo kimahadiyan tuma kadib may isku batay gogashii bayaan isku baho marka bayaankaas qaadana waana taageerayn eed iyo eed ee, ina oo un fuliin haddii ilaahay edana marka diyaar en haddii nabadoonada beesh un enna marka ummaddan alxamdulilaahi wadaad huma le jeesh maogayey ummaddan ee, ummad islaamo ummaddan islaamo laakiin wadaad huma jeesh wadaad huma walse lehe oo duurkan ka jirta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale dadka ka hadlay kulankan wadatashiga ah waxaa ka mid ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وحان أم هذين إلهي سبحانه وتعالى نون نمعي نمعين كي سفرها بضن يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الله وحا أمها النقينا إسلام لماذا إيمانك لحلسي الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله وحا أمها النقينا أمنك استقرارك أنسيي أمنك استقرارك ما أنت حويان سهل لقوم يلكرو وأن مع إله تعالى حويان ونوض دقي إخواني أنت أكذب wixii wada hadal lahaa odayaasha jazaahu llahu khayran ilahi tacaala ha barakeeyey ugaasku ugu horreeya ayaa dhammaystiray waxaan rabaa dhowr kelimood inaan insha allah tacaala dhegehiina ku turtuuro awalan waxaan su daarmaynaa ilahaydan barakeeye alla ka cabsi taqwa allaahi alla ka cabsiga waa shay kaste waxa weeyaan waa shayga ugu muhiimsan ee lagu gaaro ama waxa aad rabto aad ku taxqiijin karto qofka ilahi tacaala hadduu ka baqo ilahi tacaala wuxuu u hagaajinayaa noloshiisu dhan ayuu u hagaajinayaa إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى تعالى آياتك تاسو كلية قفك دعاء الله كبقه والله عبسي سبحانه مركز وكدق ومنج وكدقته إلهي سبحانه وتعالى وحي أسهل يا ميل وبحصد يوسمينا يا هدو عرير لكلمه إلهي تعالى وحي أسهل يا ميل وحيان وكبحصد إلهي تعالى أسهل يا لكن دعاء الله كبقي وايد هذا عكس هذا waxaa dhici karta qofku inuu ciriiri galo waxaan su darmaynaa ilaahay cabsigiisa markasta inaan gacanta ku haysanno oo aan kaashanno oo manhajeenno noqoto qof kasta oo muslim ah lianna waxaan nahay dad muslimiin ah waxaan leenahay kitaab aan ku dhaqanno oo aan isku dhaqno oo waxa weeyaan nolosheena dhan ka tarjumayo asagaasaan ku soconaynaa kama leexanayno wuxuu diiday xaggaan iska dhigaynaa wuxuu kitaabkaas diiday waa iska fogeynaynaa wuxuu noo sheegayna waa ku dhaqmaynaa wax kaloo aan haysanay maa jira adduunyada ku maamuli karno noloshani maxaan ku dabaran karnaa waa kitaabkaas ilahi tacala uu noo keenay saasuu alla raalli noogu yahay ilahi tacala saasuu raalli noogu yahay oo adduunyadan uu noo keenay ikhwaani insha allah alla kacabsiga waa shayga ugu muhiimsan qof kasta oo muslim waxaa weeyaan uu kaashan karo qodobkaas waan dardaarmi lahaa waxaan kaloo dardaarmi lahaa ilahina barakeeye bayaanaa la akhriyey ballamaa la galay beesha jazaahum allahu khayran waa beel ballaaran meelo badan ee degtaa arrintaas insha allah taala bayaankan iyo waxa weeyaan qodobada ka soo baxay waxaa la rabaa in la dhaqan geliyo ballamaha waa shay ugu muhiimsan ogaada ballanta waa diin ballanta haddee nafba ku baxayso qofka waxaa la rabaa inuu ka soo baxo haddeeba naf ku baxaysa xataa inuu ka soo baxa la rabaa ballantaa ogaada qiyaamana waa la is weydiinayaa ina alcahda kaana mas'uulan cahdigii iyo ballamaha waa la is weydiin doonaa qiyaamo maalinta qiyaamo waa lagu keeni doonaa adoo waxa weeyaan qaawan waana lagu weydiin doonaa ogaada qof kasta oo muslim waxaa laga rabaa marka inuu diyaarsado alla wix la hortegi lahaa wuxuu alla la hortegi lahaa inuu diyaarsado waa laga maarmaan ballamaha la gelaayo cuhuudada la gelaayo akhyaar ilahina barakeeye waa diin waxaa loo golayo oo waraaqaha loogu qorqoraayo waxaa weeyaan in la dhaqan geliyaa la rabaa guri kasta in la gaarsiiyaa la rabaa qof kasta waxa weeye inuu ogaadaa la rabaa madasha lagu sheegay aan lagu kala tegin keliya ikhwaani qodobkaas waa adkeyn lahaa ballamaha waa shay ugu muhiimsan cuhuudda ha la ogaado ikhwaani ilaah iyo barakeeye qodobka xiga aan adkeyn lahaa waxaa ilaaha barakeeye waxaa noo dhexeeya seedaba aan hayno annaga adeegayaalaan nahay idinkaa idin adeegnaa adeegayaalaan nahay waxaa noo dhexeeyana waa kitaabka ilaahi tacaala tadbiiqintiisa ku dhaqankiisa barashadiisa qof kastoo muslim waajib saaran waay waxa annaga aan leenahay gaar oo leenahay idima hayna ogaada waa waxa naga wada dhexeeyo qof kastana xilaa ka saaran shareecada in la tadbiiqiyo oo guri guri iyo qoos qoos iyo qof qof ay u gaarto oo nin kastoo dhinaciisa oo ka ilaashado saasaan nolol lagu gaaraa ogaada nolosha wax kale laguma gaaraayo ah nolosha laguma gaaro adduunyo la aruuriyo nolosha guryo la dhis laguma gaaro nolosha laguma gaaro waxa weeyaan tacab badan oo la sameeyo laguma gaaro nolosha waxaa lagu gaaraa fiican oo ilaah tacaala noogu talagalay shareecada islaamka in la haysto Ah, shareecada islaamka in la haysto oo lagu dhaqmo guriguri loogu dhaqmo taasaa noolo lagu gaaro qoyskaasuu ku barwaaqoobi karaa maantana falilaahi alxamdu amnigaa haysanaa u jeedaan tuugadii shalay iyo kii isbaarada taagnaa iyo kii waqti xun socon jiray kulli waa wada taagan yihiin waxay u ogabadeen maxay tahay waa kitaabkaas ilaah ilaahay waxaa la dhaqangeli waa shareecada islaamka oo la dhaqangeli wax kale uma aysan gabanin ogaada wuu taagan yahay ikhwaaniya marka waxaa la rabaa ku dhaqanka shareecada islaamka qof kasta oo muslim ah waxaa la rabaa siduu ugu dhaqmaayo noloshiisa inuu ku tabiiqi la rabaa noloshiisa inay saamaysaa la rabaa qalban waa qaaliban in ugu dhaqmaa la rabaa ma aha keliya afka sheegasho in afka laga sheegta ma aha shareecada islaamka waxa weyaan waa wax ilaah tacaala aan la hortegi doono ogaada waxa alla qiyaamo aan la hortegi doono waa shareecadaas iyo diinta islaamka ikhwaaniya marka waxaa la rabaa in la dhaqangeliyo qodobka igu darme igu dambeeyaan daarma waxaa ilaahaydan barakeeye si gaar ah odayaasha waxaan loo daarmi lahaa ee mas-uuliyiinta ah ikhwaaniga ilaahaydan barakeeye mas-uuliyada ilahay idan saaray ogaada idinkoo marka uu mas-uul ahaa oo qoyskiinna iyo waxaweyaan iyo iyo beeshiin mas-uul ka ah haddana waxay mas-uuliyad gaara lagu dhiibtay reerkiina mas-uul ka tihiin maxaa mas-uul uga tihiin waxaa mas-uul uga tihiin waxa weyaan inaad diin ugu adeegtaan inaad diinta ugu adeegtaan aa mas-uul ugu tihiin ogaada diinta inaad ugu adeegtaan aa mas-uul ugu tihiin uma uma tihiin keliya qaaraha in lasoo arooriyo maaha meelaha aan dugsi ilahan inaad dugsi furtaan idinkaa laydinka rabaa dacwada inaad garab siisaan idinkaa laydinka rabaa wilaayada islaamka inaad inagu noqotaan idinkaa laydinka rabaa dadkiina waxaa la rabaa khayrka iyo wanaagga inaad jeclaysiin idinkaa laydinka rabaa ma aha keliya odaga looma duubin ama nabadoonka waa magaciisaha nabadoon ahan nabad inuu raadiyo nabadana maxaa lagu helaa kitaabka ilahi saa lagu helaa magaciisaa nabadoon ah mas-uuliyadaasaa idin saaran ogaada qiyaamana waa laidin weydiin doonaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kasta wixii la raaciyo waa la weydiin doonaa qiyaamo ogaada marka waxaa la rabaa insha allah taala odayaasha arrintaani insha allah tacaala iyo khayrkan ilahi tacala inu dhexlisiiyey ee reerkii maanta waxaa weyaan kulankan qiimaha badan waxaa la rabaa insha allah tacaala in laga dhabeeyo sidii hadalka loogu hadlaayay ficil ahaana in loogu dhabeeyaa la rabaa ikhwaani intaasaan daarmi lahaa ilahi tacala waxaan weydiisanaynaa kulankaani kulanka khayrka inuu nooga dhigo mid damnuutan lagu dhaaf ilahi tacala nooga dhigo mid waxa weyaan ilahi tacala waxa weyaan tawfiiq iyo wadajir mid aan ka faa'idin ilahi tacala inuu nooga dhigo intaasaan insha allah taala inaan dadaarmo هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaadna kala socotaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya jooga oo la hadal haya in sanadkan dhammaadkiisa ay xoogeeda bilaabanayso mas-uulkan ka tirsan dowladda federaalka ee ka hadlay bixitaanka ciidamada shisheeyaha waxaa la yidhaahdaa faarax axmed cumar faarax qare waa taliyihii hore ee ciidamada badda dowladda federaalka isagoona hadda ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliya ugu horreyn waxaynu weydiinay sida uu u arko go-aanka bixitaanka ciidamada shisheeye amisom sideedaba horey baa loo sheegay inay sanadkan akhirkiisa qaar baxayeen haddii maaragtay wax dhibaato oo kale ayaan celin iyo baahi soomaaliya haddaynu jirna arrimahaas adduunka waa goosto waan ogey haddaanu soo naqano markaa ma noolaa karnaa amisom kadib warkii haddaan koobno amisom waa ka noolaan karnaa hadday baxdo wax dhibaataana anigu uma arko kaliya waxaan u baahnaa ciidankaan haysano inaan si fiican u abaabulano amison waan ka sabri karnaa waana ka noolaan karnaa waxaan qabnaa hadda lafteeda waxay qabtaan baan u badan uma jeede ee magaceeda weynaa meesha yaalmaana waxqabad badan ma leh aada iyo aadaana weliba raalli waa inay hadda qaar baxo si aan u ogaano inayna waxba badan noo talayn amba inaan ka noolaan karno waxaan qabaa aniga fikradeydu waabataa ciidamada amisom waxaa loo keenay hadaf hadafkaasi ma xaqiijiyeen ciidamada amisom hadafkii loo keenay midna waa mid naga qarsoon oo laga yaabo inaanu darisi karno midna waa mid la sheego layidhi soomaaliya mataqaana nabadgelyadeeda iyo ciidamadeeda mataqaana inay tababaraan beelaxaynkaasaa naloo sheegay laakiin waxaan qabaa joogista amison ciidanka inay niyad jab ku ridee shacabka inay niyad jab ku ridee waxaan qabaa inay haddaba baxow bilaabaan si aan u ogaano inaan isku filnaan karno ayaan qabaa marka bixitaankeeda anigu waxaan qabaa waba khayr sow ma ahayn ciidamada amisom muddadii ay joogeen waqti yar ma ahayn waa toban sannadood waxyaabihii ay ballan qaadeenna waxaa ka mid ahaa in waddanka oo dhan ay qabanayaan intiisa badan waxaa jooga al-shabaab waxaad la socotaa meelaha kale waxaa ka taliya maamul goboleedyo oo dowladdu ay si isku khilaafsan yihiin oo aada la socoto marka maxay qabteen amisom
amisom maalintii ma ahayeen labadii kun iyo toddobadii anigu waxaan duulaha xoogga dalka soomaaliyeed waa waktigii mudane cabdullaahi yuusuf axmed oo madaxweyne ahay ilaa waktigaas waan la socda dabadeer taliya ciidanka badda naqda waa la socda ilaa haddan hay-addan cilbaarista aad baan si dhow ula socdaa amisom xoogga ay leedahay labaatan iyo labada kun iyo qalabkooda mid lagu la gelisho dadka dalka soomaaliya maaha annaguna waxaan qabnaa maalinta yimid ilaa maanta inaan khaldanayn oon ku khaldanayn inaan dad kala cuskano oon ku talagalno waxay ahayd tobankaasna inaan ciidankayna cuskano oon asaga ka shaqaysiino ayay ahayd calaa kulli xaal waxaanay ahayd meeshiihan laga filahayo amison ma joogta iyo meel ku dhow haddana de adduunka waa naloo soo gurmado waxna lama talin afaan kunilaahi laguma yaalo laakiin wixii laga sugayo laguma haayo sidaasna waxaan leenaha amisoomay ama wax qabatay ama ha qabatay ama wax qabanine iska tag sidaas ayaan qabaa inaan dhigi karno laakiin waxaan kuu sheegaya shabaabna waa soomaali anaguna soomaaliyana shabaab aan afka kula heshiino amaan idinka kula heshiine waxaan qabaa dibadda inay dadka ka yimid naga baxaan anugu waa soo dhowayaha ciidamada ah waxaa jira dowlado ka duwan kuwa uganda iyo burundi iyo oo soomaaliya xuduud la leh markay rabaanna soo gala markay rabaanna baxa kuwaasi ma isleedahay caqabadu ay ku noqon karayaan istaraatiijiyadda aada sheegtay horta ciidamada dowladaha diriska markay imaanayeen magac amisom kuma soo gelin goor dambayna amisom isku dareen waxa naga dhexeeyana waa la ogyahay laakiin hadda waktiga la joogo waxaan qabaa horena waanu qoro kitaab aan qoro la yidhaahdo midnimada dalka iyo dowlad goboleedyada waa ku sheegay dowlada diriska anigu waxaan qabaa intaan ka baqaydo ayaguna waa naga baqaya weli dowlada diriska anagu kalsooni ma dhisin ilaa aan kalsooni ka dhisnana dowlada dirisku cadoway noo heestaan laiskuma haytaas intayna walaaqana waa walaaqaya laakiin anigu waxaan qabaa inaan si cad wada hadalno dowlada diriska intaas haddii la yidhaaho waxaan qabaa in wax uun kalsooni dhismi lahaayeen ciidamada iyo ayagna soodhibay dhibay qabaano maalin kasta dagaaliya ciidamay noo soo direen xuduuda ciidamo u fadhiyaan culeys badan ahaaya marka kalsooni haddaan qabaa anigu saasaa dhici qodobkan muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay ee dabcan ee ah in kalsooni laga dhexdhaliyo shucuubta iyo dowladaha deriska ah dabcan waxaa jira waxyaabo badan oo lagu kala duwan yahay in ay iyaguna raalli ka ahaadaan ummadda soomaaliyeed soomaaliduna ay raalli ka ahaato dad badan baa ka hadlay laakiin masderka rasmiga ah marka loo laabto oo qur-aanka ah waad la socotaa alla wuxuu leeyahay xataa tattabica millatahum kalsooniduba iyo inay raalli ka ahaadaan ummad muslim ah waxay ku imaan kartaa xataa tattabica millatahum marka taas diyaar ma loo yahay in diintooda lagu raaco mise waxaad leedahay taas macquul ma ahan ilan meesha ay ku wareegayso arrinta oo dhan waa halkaasi waa runtaa warka waa gadaalad u qaaday aayadda bilowgeedu waxay ahayd walan tardaa canka alyahuud walan nasaara xataa tatabica millata si wanaagsan warkaas waa war saxa istaraatiijiyada iyo afkaarta asaasiga ee meesha taalna asaligu tabaanta waa gartay marka yaanan meelahaas dheer ka yimid aan aan aan islaamka u dabaqno si caqligal ah oo isaguna ogol yahay annaguna wax noo taraysa dhib la-aana aan ku hestelin karno arrimahaasna waxaan leenaha aan culamada u dayno erbe aad ba heer magaalka u ah waana mahadsan
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي haddaba faarax qari ayaa sheegay inay ciidamo tababarayaan isla markaana ay isku diyaarinayaan inay isku filnaadaan khaliif idriis cusmaan oo ka mid ahaa ciidankii badda soomaaliya kuna sugan magaalada beledweyn ayaan waxaan weydiinay waxa maanta lagu qiimeyn karo askarta dowladda federaalka waxaana uu ku jawaabay
bismi illaahi raxmaani iraxiim hadda idaacadda alfurqaan shaqaalaheeda iyo inta magacayga iyo muuqaalkayga taqaano intaba waxaan ku salaamayaa boqol toban iyo afarta qur-aanka cadalkiisa salaan kadib horta ciidan sidiisaba wuxuu ku noqdaa ciidan markuu helo labo sharci laba qodob sharci loo dhan yahay oo dalka ama statekaas ugu dhan yahay ee badbaadiyo min layli ilaa iyo min birjeyd badbaadiyo oo wixii ay la yimaadaan ama damage ah ama yacni dib iyo dhimasho iyo jab ah sharci ka badbaadi karo horta marka la hayo waa ciidan midda labaad tamdiilaad oo military equipment ah uu daliya dad iyo markaa dadkaas madhabtiisa uu ku badbaadiyo inuu haystana waa muhiim ayadana ciidan buu noqon karaa marka ciidan deel ama gobol ay samaysteen ma aha ciidan waa wax dalka lagu majahbaabinayo midda labaad waxa weeye soomaaliya waxay leedahay cadow aada u fara badan cadowgaasna haba ugu sii darnaado deriska gobollada ah sida yacni jabuuti oo kale kenya oo kale ethoobiya oo kale gobollada deriska ah ee aanad doonahayn inay helaan yacni soomaaliya istaraatiijiyadeeda sharci loo dhayahay iyo awoodidoo difaacda inay helaan ku mashquulsan muddo dheer iyo cadow caalamka oo ayagaas investment gareeyo oo maamul gareeyo way jiraan waynu ognaha waa waxay dalku iyo dadku isku raacila yihiin maamulada jira ama maamul goboleedyadana waxa weeye dal dad loo marayo inay dalka iyo dadka iyo diinta ay leeyihiin aragidiyaan taasna muddo dheer bay soo taagneen dadkii ay doonayeenna way heleen dadka gumaysiga aadanaha gaarkaa soomaalida kale taas waa taas midda labaad badda soomaaliya way isku xidhan tahay waxaana galo nin professional ah inkasta deegaanada ku xeeran ay dhibaatadooda iyo ilaahay imtisnaca iyo boobka iyo beerahay tabcan lahaayeen in muddo oo dheer oo labaatan sanaa gaal ah ay boobaysay iyo niman ay usoo maraan taasna waa mid la wada og yahay marka taas waa war adigo yani war this is going to seem like a wave soo war bishima ka baxay intii ay dileenna waan haynaa hadda waxa weeye mid maanta laga wada hadli karo ma jirto in lamaa stateka uu isaga lafiisa isku taago oo powerful uu noqdo haddii kale in la helo una loo dhan yahay aysan ingiriis iyo maraykan aysan lahayn iyo ruus aysan lahayn ee loo dhan yahay oo cadli oo xaqsoorto oo shuruucdii la dhigay afartan iyo shantii dawladihii ku tilaab qaaday lagu dhufto banishment iyo magdhow in lamaa la helo arrintan ma aha mid degaysa ama qaboobayso
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاد haatanna waxaan isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa waraysyada markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka waxaa isku soo duway oo inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dad ku dhow afartan ruux oo etoobiyaan ah ayaa meydadkooda laga helay webi ku yaalla waddanka suudaan tobanaan ruux oo amxaara ah islamarkaana si arxandarro ah loo dilay ayaa meydadkooda lagu arkay xuduudda ay wadaagaan dalalka suudaan iyo etoobiya tobanaankan ruux ee sida arxandarrada ah loo dilay ayaa waxay meydadkooda ku soo caariyeen webi ku yaalla dalka suudaan sida ay wakaaladaha wararka u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda waddankaas webiga sited ee mara degmada waadi xulwa ayaa soo tufay meydadka tobanaankan ruux waxaan aragnay meydad gacmaha ka xirxiran oo biyaha webiga dul sabaynaya ayuu yidhi qof goobjooga ah islamarkaana la hadlay wakaaladda wararka faransiiska ee f b marka laga soo tago dadkan uu webiga soo caariyey waxaa meydadka ilaa sideed iyo labaatan ruux oo jirkooda laga dheehan karay rasaas iyo tacdiibin laga soo aruuriyey hareeraha webiga sidoo kale maalmihii sabtida iyo axadda ayaa lasoo aruuriyey tobannaan meydad ah sida uu xaqiijiyey dhakhtar etoobiyaan ah oo ka shaqeeya xerada qaxootiga ee degmada xumdaayiid ee ku taalla xuduudda toban ruux oo kale ayaa sidoo kale meydadkooda lagu arkay deegaan dhaca xuduudda waxaana dadkan la laayay oo loo badinaya inay kasoo jeedaan qowmiyadda amxaarada isku geyn meydadkooda la arkay ay ku dhow yihiin afartan ruux degmada humays ayaa sidoo kale laga helay xabaalwadareedyo ay ku aasan yihiin dad tigre ah oo la xasuuqay waxaana sawiro lagu baahiyey baraha internetka ay muujinayaan meydad jirkooda gubtay iyo kuwa qoorta laga jaray oo laga soo faagay qubuuro si jamaaci ah loogu aasay ciidamada itoobiya iyo kuwa eritariya ayay saraakiil u hadashay jabadda t b lf ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen falalkan waxaana war kooban oo kasoo baxay xukuumadda abiy axmed islamarkaana looga jawaabay arrimahan ay ku sheegtay inay tahay dacaayada lagu taageerayo jabadda t b l f dagaalo ka dhacay gobolka maarib ayaa lagu dilay saraakiil ka tirsan xukuumadda yemen waddanka yemen oo ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya ciidamada xukuumadda waddankaas iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa wararka naga soo gaaraya waxay ku waramayaan in dagaallo xoogan ay dib kaga qarxeen deegaano dhaca waqooyi bari ee waddankaas war rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda yemen ayaa lagu sheegay in dagaaladan oo ka socda gobolka maarib ee gudaha waddankaas lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda sarreeyo guuta cabdulwaaxid doogro oo ah madaxii guutada ilaalada wadooyinka iyo jenaraal milatari ayaa lagu dilay dagaaladan sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay wasaaradda difaaca ee xukuumadda yemen mandiqada al caraqiin oo dhacda bariga maarib ayay maleeshiya beeledyo hubaysan oo gacansaarla leh xuutiyiinta weerar dhabagal ah kula beegsadeen kolonyo gaadiid oo ay la socdeen ciidamada xukuumadda yemen gobolka maarib ee hodanka ku ah saliidda ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay dagaallo xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta oo taageero ka helaya xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyo dowladda uu hogaamiyo cabdirabbi mansuur haadi wasaaradda difaaca maraykanka ee bantikonka ayaa albaabada la isugu dhiftay wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa ku waramaya in rasaas xooggan laga maqlay nawaaxiga xarunta wasaaradda difaaca ee maraykanka sida ay waxyar ka horbaahisay warbaahinta maraykanka xiritaanka xarunta ayaa timid kadib markii rasaas xooggan laga maqlay goobo u dhow wasaaradda taasoo baqdin gelisay saraakiisha iyo askarta maraykanka afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegay in rasaasta ay weli ka socoto meel u dhow wasaaradda isagoona xaqiijiyey in gebi ahaanba albaabada la isugu dhiftay xarunta waxa uu intaasi ku daray in wasaaraddu ay soo saartay digniino la xiriira falkan iyadoona dhammaan dadka ku sugan gudaha xarunta ay wasaaradda ka codsatay inay halkooda ku sugnaadaan weerarkan ayaa kusoo aadaya maalin un kadib markii diyaarad helikobtar ah islamarkaana ay saarnaayeen saraakiil ameerikaan ah ay ku burburtay gobolka californiya ee gudaha waddankaas iyadoona gebi ahaana ay dhinteen afar sargaal oo saarnaa diyaaradda wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eg yihiin
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم